أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynaa tafsiru suuraةi الqaصص aayadda labaatan iyo toddobaad ayuu casharkeena caawa uu ka bilaabmayaa waxaana ku dhex jirnay qisadii nabiy llaahi muusa عalayhi الsalaaةu wasalaam markii uu madyan tegay oo gabdhihii uu caawiyey ee arigoodii uu u waraabiyey dabadeedna ay aabahood u sheegeen aabahoodna uu u abaalguday yaa markaa ayaa waxay tidhi labadii gabdhood mid ka mid ah ayaa waxay ku tidhi ninkan shaqaale ka dhigo waa qof xoog badan oo xoog u saaxiiba ammaanana u saaxiib ah labadii wax lagu qaadanayo qof shaqaale looga dhiganayo sidii buu marka yeelay qaala tacaala allah wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii odaga ahaa ee saalixa ahaa ahaa ama nebiyullaahi shucayb haddii uu yahay qaala wuxuu yidhi inii aniga uriidu waxaan rabaa oon doonayaa an unkixaka inaan kugu nikaaxo ixdaa ixdabnataya labadaydan gabdhood middood ayaan kugu nikaaxayaa haatayni kuwan ah labadan ah calaa an ta'juranii inaad shaqaale ii ahaato thamaaniya xijajin yacnii sideed sano inaad markaa yacnii xaal aad markaa shaqaale ii ahaanaysid fa in atmamta haddii aada dhammaystirto cashran toban haddaad dhammaystirtana fatamaamu dhammaystirku min cindika adiga agtaadu ka ahaaday adiga lee waaye macnaha haddaad toban gaarsiinaysid ood dhammaystiraysid wamaa uriidu ma rabo oo ma doonayo an ashuqa inaan dhibo caleyka korkaaga inaan dhibana ma doonayo inaan kugu dhibo wax markaa yacnii labada dambe inaan kugu dhibo ma rabo satajidunii waad iheli doontaa in shaa allahu haddii alla uu doono min asaalixiina kuwa suusuuban inaan ka mid ahay oo aan aanan ku dhibin mucaamaladana marka aan ku wanaagsanaado qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa daalika kaagaas oo sideedda sano inaan kuu shaqeeyo ah beynii aniga iyo wa beynaka adiga dhexdaada u ahaaday waa cahdiga iyo ballanka naga dhexeeya sideed inaan kuu shaqeeyo ile labada kale isagaa lagu xiray waa iska isaga iyo sida uu ka yeelaye ayama al ajalayni labada waqti kii ahoo qadaytu aan dhammaystiro ama aan ka faaruq noqdo falaa cudwaana wax collaytan ah calaya korkayga ma ahaanin yacnii inaad aniga markaa igu xadgudubto ama yacni xadgudub dushayda ma ahaanayo aada markaa yacni aniga igu xadgudubtid wallaahu allana wakiilun mid loo tala saarto waayo calaa maa naquulu waxa aan dhahayno halkan marka heshiis bay gelayaan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb ama addoonkii saalixa ahaa ee ninkii odaga ahaa in ee gabdhaha dhalay inii aniga uriidu waxaan rabaa an unkixaka inaan kugu nikaaxo ixdabnataya labadeyda gabdhood middood haatayni kuwan ah labadan gabdhood middood aayaddan marka waxaa ku jira mucaamalaad fara badan oo axkaami ay ku jirto midda ugu horeysa waxay tahay daahirka aayadda waay waxaad moodeysaa labadan gabdhood mid baan kugu nikaaxay mucayan ma aha oo waa tan caq cuquuduna waxaa weeyaan inay jahaalada ka baxaan oo tacyiina loo shardiyaa mucayan inay ahaadaan waxa la ysu guurinayo labadan gabdhood mid baan kuu guuriyey say ku suurtoobaysaa marka mufasiriinta ee ahlu cilmigu waxay leeyihiin waa cardiba hadda la joogaa bandhig le waayo weli caqadkii lama gaarin tacyiinkuna caqadkuu shardi ku yahay oo marka yacni caqdiga la guntayo ninkanna oo isaguna aqbalayo iijaabkiina ou keenayo weligii ou iijaabkii samaynayo ou zawjkiina ou aqbalayo taas weli lama gaarin inamaa hada alcardu saasay dhaheen haadaa cardun waa adigoo isagoo dhahayo labadan gabdhood middood baan ku siinayaa saas iyo saas inaad ii samaysaan kaa rabaa weli wax layskuma nikaaxin waa dhiman yahay nikaaxii marka masaladaa iyada xukunkeedu waa sidaas marka aayadduna marka cardi iyo bandhig bay ka warramaysayo caqdigii ma aha oo lama gaarin leanna caqdigu waxaa shardi ah maqcu macquudu calayhiga yacni labada ama caaqidaanku inay mucayan ay yihiin waa qasab oo jahaalada markaa yacni laga saaro xukunka labaad ama masalada labaad ee ku jirtaa waxay tahay inii uriidu an unkixaka culimada shaaficiyada marka madaabta waxay ka qabsadeen marka wax la nikaaxayo ama wax la guurinayo weliga oo wax nikaaxayo waa inuu isticmaalaa hadday carabi tahayna lafdul inkaax ama taswiij labadaa inuu isticmaalo qur-aankayna ku timid bay leeyihiin inii uriidu an unkixaka waatana suurat laxzaabna falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakahaa labadaas ereyna waxay leeyihiin nikaaxa ayagaa sariix ku ah maadaama markhaatiyaal laga rabo inay markhaati furaan berri haddii dood timaado ama nikaaxa markhaati loo rabo waa wax ay fahmi karaan saasaan ka waday iyo maya kama wadin waa in laga bixiyaa sidaana marka waxay ku imaan kartaa nikaaxu lafdi sariixa buu ku guntanmaa lafdiga sariixana waxaa weeyaan inkaax iyo taswiij zawajtuka wa ankaxtuka labadaa mid inuu ka isticmaalo carabiga marka ay tahay haddii luqad kale loo bedelayana erey sidaas oo kale ah oo aan macno kale aan ixtimaali karin waxaan kugu nikaaxay waxaan kuu guuriyey af soomaaliga siyaalkaas oo kale waxyaabahaasuu noqonaya wuxuu diidayaa marka alfaada mallaktuka waa ku siiyey iyo waxa la midkaa oo kale ayuu diidayaa ee madaahibta kale imaam maalik madhabtiisa iyo kale isaga wuxuu leeay lafdi kasto ayuu nikaaxu ku ansixi karaa haddii markaa yacni nikaaxii laga fahmi karo waa ku ansaxayaa bay leeyihiin ee qariinana waxaa ah bay dhahayaan dee ninkii haddii uu dad usoo yeero uu yidhaah war kaalay gabadhaydaa nikaaxayaa ama anaa nikaaxsanaya ii kaalay oo dadkii uu u yeero xafladii la sameeyo oo taasaaba qariino a bay leeyihiin markhaatidan taasayba ku fahmayaan in meeshaan nikaax laga rabo iyaguna marka halkaas bay marayaan labadaas aayad qur-aanku waa ku yimaadeen inkastoo masalada iyada ayna nas ugu ahayn haddana laakiin waa laga fahmi karaa xadiidka sahl ibni sacdin isaacidiyi ee saxiixa ku sugan isaga alfaadiisu waa kala duwan tahay naagtii nebiga isku soo hibeysay ee nebigu uunan markaas raboonin waa tii uu ninkii ku nikaaxay alfaada xadiidka marka waxaa ku jirtay mallaknaa kahaa zawajnaa kahaa waa kugu zawjeynay waa ku milki siinay alfaad noocaas baa ku jirtay marka iyaguna ka xadiidkaa ibay qabsanayaan calaa kullin in laga saaro ishkaalka iyo yaa fiican oo markaa haddii qofku uu wax nikaaxayo lafdul inkaax iyo taswiij isticmaalo af soomaaliya haddii ama af kale uu ku sheegayana ereyga nikaaxa si sariix ah u sheegayo inuu isticmaalo ayaa laga rabaa ayaa wanaagsan qaala marka wuxuu yidhi inii aniga uriidu waxaa kaloo laga qaadanayaa qisada cardiga waxaa la yidhaha ee qofku inuu gabadhiisa ama walaashiis ama cidda uu markaa walaayadeeda gacanta ku hayo inuu usoo bandhigi karo qof wanaagsan oo kale oo uu dhihi karo marka yacni qofkaasaa jirto waan kuu guurinayaa ma rabtaa saa inuu dhihi karo leanna maxaa yeelay nabiyullaahi shucayb ama addoonkan saalixa ah ayaa gabdhihiisii isagii baa usoo bandhigay wuxuu usoo bandhigay nabiyullaahi muusa oo isagana qof saalix oo wanaagsan ahaa cumarna radia allahu canhu markii ay xafsa ninka uu ka dhintay oo ay markaa yacni garoob ay noqotay waa kii abubakar usoo bandhigay abubakar ka aamusay cuhmaan uu usoo bandhigay aniga hadda guuri iguma jira buu yidhi abubakarna de markaa nebigu ka warkiisa maqlayayo inuu nebiga yacni inuu guursado rabo iyo markaa uu fahamsanaa sirta nebigana inuu faafiyo waa diidayay waa ka aamusay marka markii dambe uu cumar u sheegay waa kii xafsa marka nebiga uu soo doonay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi marka qisada xafsa cumar uu sameeyey iyo qisadanba macnahaas iyo mas'aladana waa u daliil qaala marka taasi marka de ceebna ma noqonayso de qofkuna qofka markaa gabadha ah ama walaashii ha ahaato ama gabadhiisii ha ahaato iyadana bahdalaad iyo ceeb kuma aha mar haddii wax wanaagsan markaa iyo fiicnaan la raadinayo ayb qaala wuxuu yidhi inii aniga uriidu waxaan rabaa oon doonayaa an unkixaka inaan kugu nikaaxo ixdabnataya labadeyda gabdhood middood haatayni kuwan a labadan gabdhood calaa an ta'juranii inaad ajiir ii noqotood shaqaale ii noqoto yaan kugula nikaaxayaa thamaaniya xijajin sideed sano inaad arigaa markaa ii raacdo yaan markaa yacni kugula nikaaxayaa buu leeyahay meeshan iyadana calaa an ta'juraniida waxaa ka soo baxaya iyadana de qofku weliga isagu wax ma shardisan karaa markuu gabadhiisii buu guurinayaa walaashiis buu guurinayaa isaga shardi ma geli karaa gabadhanaan kuu guurinayaa shardi waxaasaad samaynaysaa intaasoo lacagaad keenaysaa waxaan baa lagaa rabaa sidaa ma dhihi karaa cisu bnu cabdisalaam raximahu llahu tacaala tafsiirkiisa suldaanu lculamaa isaga wuxuu leeyahay aayaddani waa sharaa'icdii ummadihii hore nikaaxu ee yacni meherku wuxuu gacanta ugu jiri jiray aabbayaalka amaa sharcigeenna waa bedelay gabdhaha gacanta loo geliyey wa aatu nisaaa saduqaatihina nixla ayuu allah subxaanahu watacaala uu yidhi marka aayaddani wuxuu leeyahay waa sharcu man qablanaa innaga sharcigeenna meherka gabadha iskale iyadaana ka hadli karto haddii la badinayo iyo haddii la yaraynayo iyo haddii dhexdhexaad laga dhigayo tala unbuu ku leeyahay odayga laakiin intaas ayana anaa gooyey ma leh hadday iyadu intuu gooyo aabaheed kula raalli noqoto dhib ma laha oo taa iyada wax dhibaataa kuma jirto macno kalena meeshaa marka waa lagala baxay oo waxa ay tahay lacagta laga qaadaya ninka zawjka laga qaadayo ee yacni ama gabadha ay qaadanayso ama ay qaad ama uu qaadanayo weligeeda ee markaa shardiga uu ku jiro maxay noqonaysaa shardigaasi madhabta innaga shardigaa waxay ka dhigaysaa laaqi gabadhaanaan kugu meherinayaa waa kugu nikaaxayaa meherkeedii baa la sheegayaa laakiin shardi anuu intaasaan kaa rabaa lacag intaasa keen hadduu ku nikaaxo shardigaasi hadhow wax iska laaqi ah weeyaano wax macnaa yeelan maayo haddii de qofku isaga uu karaameynayo qofkan uu la xididayo taa iyadu waa furan tahay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waxa laazimayo imaam malik isaga waa kala qaadaya xadiid marka camr bnu shucayb can abihi can jaddihi ayuuna fiirinayaa wuxuu leeyahay xadiidkaa wuxuu dhahayaa ayuma mra'ati nakaxad haweentii ahoo nikaaxsato oo la guursado macnaha calaa sadaaqin meher ku nikaaxsato ow xibaa-in ama siismo ow ciddatin ama ballanqaad ciddatintou shardiga ku jiraa marka ballanqaad markaa ku guursato qabla cismati nikaaxi nikaaxa xarigiisa ka hor fa huwa lahaa iyada iskale wixii meeshaa lagu dhaho yacnii haweentii guursato caqadka dhexdiisa wixii lagu sheego meher bay gelayaan gabadhaa iskale yacnii intaas baa meher u ah intaasna waad bixinaysaa ogow haddii uu sidaa aqbalo caqadkiina lagu daro shardigaasi isaga marka caqdigana shardigaasi lagu darana haweentiiba intaan la gacanta lagu soo dhigin lacaqadka dhexdiisa lagu sheego haweenta iska leh saas u dhahaya xadiidkan wamaa kaana bacda cismati nikaaxi nikaaxa caqadkiisa kadib wixii ah oo isaga ka dambeeyo fa huwa liman ucdiyahu ninkii la siiyaa iskale markaa waa iska ballanqaaday noqonaysaayo caqadkii waa la sameeyey kadib shardi waxaa yimid war anigii gabadha dhalayna intaasaad isiinaysaa caqadkiina laguma dhex dhihinoo caqadkii isaga waa dhammaaday ee markaasi waa iska ballanqaad ninkii loo ballan qaaday baana la siin karaa lacagtaas ama shaygaasi ayb wa axaqu maa ukrima arajulu calayhi ibnatuhu aw ikhtuhu aw ikhtuhu aw ikhtuhu wax lagu maamuuso qofkana waxaa ugu habboon korkiisa gabadhiisa ama walaashiisa yacni marka maamu maamuusku waa furan yahay ballanqaadkiina marka waa furan yahay bacda mar haddii caqadkii ou dhaco waxa ka dambeeya waa wax iska maamuus oo ballanqaad noocaas oo kale ah ninkii la siiyaana iska yeelanayo laakiin wixii caqadka lagu dhex xuso ee shardi ah ee ballanqaad uu ku xiran yahay gabadhaa waxaas oo dhan wada qaadanayso haddii ninka inta lala heshiiyo macnaha lacago badan lagula heshiiyo sidaas uu ogolaado caqadkii lagu dhex sheego kulli gabadha iyo odayga hadday isku qabtaan gabadhaa qaadanaysa ama gabadha iyo walaalkeeda hadday isku qabtaan iyadaa iyadaa iskale waxba hadday saa yihiin xadiidka inkastoo hadalna uu ku jiro khaaabi isaga wuxuu yidhi wa fi lxadiidi xadiidkan yani waxaa ku sugan buu leeyahay waxaa lagu awilayaa xadiidkan buu leeyahay maa yashtarituhu lwaliyu linafsihi waxa uu weliga isaga shardisanayo siwalmahri maherka kasoo haray ayaa lagu awilayaa ayb cancanat ibni jurayj iyana xadiidka sixadiisa iyo warbaa ku jira marka owcida tintaas waa shardiga meherka ka baxsan ee lala gelayo weli zawjka ninka ee weliga uu la gelayo isaga uu shardisanayo waa haddii bacda alcaqdi marka uu noqdana ninkii loo shardiyaa iska leh haddii ay tahay qabla alcaqdina haweentaa qaadanayso oo iyada yeelanayso ayb meeshaana iyadana hadalkaas faraha badan baa ku jiro waxayna yidhaahdaan xulwaan iyo waxbay ku sheegaan adiga macnahaasna marka hadda waxay leeyihiin culimada qaarkood de dadka reer baadiyaha iyo aada u isticmaalo oo carabta laftooda kuwada dadkooda reer baadiyaha iyo aada u isticmaalo ee nebiye nebi iyana laa-iq uma ahan bay leeyihiin waxyaabaha sidaan oo kale ah iyo adu calaa kulli xaal waxaad moodaa inay ugu fiican tahay sida ciisi bn cabdisalaam suldaan alculamaa uu sheegay waa meherkii oo laakiin gacanta ugu jiray berigaas aabbayaalka laakiin innaga sharcigeenna gabadha ugu jiraa waxaa kaloo laga qaadanayaa aayaddan manfaco in wax lagu mehersan karo sadaaqa iyo meherku waxaa la yidhaahdaa qaacido looga dhigaa maa saxa maa saxa mabiican saxa sadaaqana la yidhahdaa wixii la gadi karo oo in la kala gato bannaan meher waa ku bannaan yihiin sidaa marka la leeyahay marka beeca laba u qeybsamaa baycul acyaan iyo baycul manaafic labadaasaa loo qaybiyaa baycul acyaan de shaygan iga gad waaye lacagaad bixito bixinaysaa shaygiiba adigaba kugu soo wareegaya baycul manaaficna waxay tahay shaygan manfacadiisa iga iibso lafaha adaa leh laakiin manfacadan aniga yeelana waa ijaarada guri baad kiraysanaysaa manfacadii guriga adaa qaadanayo waxaad gadatay ood kala gadateen waa manfaco waaye cayntii guriga ma aha marka maa sa mar hadday labadaasi manfacana bannaan tahay waxaana bannaan tahay cayntii shaygana la kala gadan karo meherna waa galaan marka maa saxa maa saxa mabiican saxa sadaaqan saa darteed marka gabadhii marka inay maalan meher ka dhigato gurigaagaas meel heblaaye ku yaal kiradiisa sanad ka mida aniga aan qaato saas meherkii inay ka dhigataa waa u bannaan tahay gurigii iyada male laakiin manfacada iyadaa iyadaa qaadanayso waxaa kaloo lamida sidan oo kale shaqadaas qabo shaqadii ile waa manfaco laga oofsanayo hadda nabiyullaahi muusa sideed sano ayuu shaqaynayaa waa manfaco laga oofsanayo muqaabilna maxaa loo siiyey marka gabadhaas uu muqaabil u qaadanaya taana marka aayadda waa laga qaadanaya aayadda marka axkaamahaas faraha badan ayaa ku jirto calaa an taajuranii inaad ii shaqayso ajiir aniga ii noqoto shaqaale ii noqoto thamaaniya xijajin sideed sano xijatin xijajin jamcu xijatin waana sideed sano ee meeshanna soo kama muuqanayso wixii la qabanayo lama sheegin shaqada uu qabanayo lama sheegin waxa ay tahay aayadda hadda laguma sheegin caqadku marka weli ma dhicin waa iska cardi sideed sanoad ii shaqaynay waxa loo waxa uu ku shaqayn doono marka caqadka la sameynaya imaanayaan iyayaa la sheegayaa ee hadda waa uun iska bandhig waay ayb cuquuduna waxay ku fiican yihiin in la qoro sharcigu marka inta badan wuxuu ku dadaalaa cuquudda inuu ka saaro ibhaamka ibhaamka waxaa la yidhaahdaa qarsoonaanta kullamaa caqdigu ou qarsoonaado nin walbaa sidau doono hadhow u fasirayaa dadkii marka dood iyo buuq iyona ma dhammaanaya qadahana waa ku adkaanayaa haddii laakiin wax walba la qoro ee markhaati loo sameeyo shaygaasi waa dabdisan yahay ninna xaqiisii lagu tuman maayo marka inaan inagu arrinkaa ku dadaalno waay dadkeenna waa dadka ugu hooseeyaad is leedahay dhinacaas doodo badan iyo dacwooyin badanaan aragnaa boqolkiiba sagaashan dacwadahaasi waxay ku salaysan yihiin waa lays aaminay un bis afka unbaa wax layskaga sheegay bis wax la qorayna male wax la kala saxiixday male markhaatiyaal maleh xataa dadka samaynaya maahan dadka aan wax qori karin kuwii xataa wax qori karay ee wax bartay ama diinka bartay ama culumtan kale bartay waa la mid waxa ma dhaamaan dadka kale nacam marka ummad baadiyaheeda iyo beledkeedu isku mid iska noqday baan yaan noqonay waxaas marka in layska ilaaliya way nacam ayb calaa an taajuranii inaad ajiir iyo shaqaale ii noqoto thamaaniya xijajin sideed sano fa in atmamta haddaad dhammaystirto cashran toban haddaad dhammaystirto sanadka tobnaad aada geyso fa min cindika fa tamaamu dhammaystirku min cindika ayuu ka ahaaday agtaada sidaa waa la dhihi karaa fa min cindika marka waa qabar oo mubtada maxduufa loo soo qadarayo waxaa kaloo bannaan faqad afdalta min cindika in la dhaho afdalta lagu tacallujiyo caamilkaasaa lasoo qadarayaa faqad afdalta waad dheeraad samaysay min cindika agtaada unbaad dheeraad ka samaysay adiga lee waaye macnaha saas wamaa uriidu ma rabo oo ma doonayo an ashuqa inaan dhibo caleyka korkaaga inaan dhibana ma doonayo inaan ku dhibo ma rabo yacnii tobanka kugu dhibi maayo sano labada dambe sideedda un baan heshiis ku noqonaynaa satajidunii waa i arki doontaa inshaa allahu haddii alla doono waad i heli doontaa min asaalixiina dadka wan wanaagsan oo mucaamalada ku fiican inaan ahay yaad inshaa allahu arki doontaa mucaamaladuna marka de salaax iyo wanaag kama tagana oo salaaxa iyo wanaagga meel walbau galaa cibaadada waa gelayaa mucaamalada u gelayaa shaqada u gelayaa marka qofkii mucaamalada ku wanaagsan waa fiican yahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa dalika kaagaasi ishaaradu marka waxay ku dhacaysaa sideedii sano ee lagu heshiiyey dalika kaagaas ee la lasoo bandhigay dalika kaagaasi beynii aniga iyo wa beynaka adiga dhexdaada u ahaaday sideeddaa noo dhaxayso ayama alajalayni labada waqti kii ahoo qadaytu aan ka faaruq noqdo oon guto ama aan dhammaystiro labada waqti kii aan dhammaystiro falaa cudwaana wax collaytan ama xadgudub ah calaya korkayga ma ahaanin ay falaysa laka adiga kuuma sugnaanin an tactadiya calaya inaad igu xadgudubto oo ilaa ilaa tobankii dhammaystir qasab iguma yeelanaysa haddaan tobankii dhammaystirana sidii la rabay wallaahu alleh wakiilun mid loo wakaasho waayo calaa maa naquulu waxaan dhahaynana allaan u tala saaranaynaa hadalkaas wanaagsan bay labadooduba marka ay isdhaheen ibnu cabaas marka wuxuu yihi wakiilun bimacnaa shahiidun waa allaa markhaati noo-a labadeenna dhexdeenna yani ilaahay waa na arkayaa marka ayb meeshaa marka waxaa la yidhaha nabiyullaahi muusa tee gutay marka falamaa qadaa muusa alajala ayaa aayadda soo socota ay tahay sideeddii miyuu sameeyey mase tobankii xadiid bukhaari kusoo arooray kitaabu shahaadaad ayaa jiro can saciid bni jubayrin qaala wuxuu yihi sa'alanii yahuudiyun yahuudi baa is-u-aalay min ahli lxiirati magaalada xiira layraa shaam ku taallo dadkeeda ah ayaa is-u-aalay ayal ajalayni qadaa muusaa muuse labada waqti keebuu gutay qultu waxaan idhi laa adrii ma ogi aniga xataa aqdama calaa xabri lcarab ilaa aan yacni carab ninkii ugu cilmiga badnaa aan ka arko aan uga galo waxba ani ka garan maayo waa soo su-aalaya fa as'alahu aan su-aalaya marka faqadimtu waa soo galay fasaltu bna cabaas cabdullahi bnu cabaas baan su-aalay qaala wuxuu yihi qadaa akharahumaa wa adyabahumaa nabiyullaahi muusa wuxuu gutay tii ugu badnayd uguna fiicnayd yani waajibkii waa ka soo baxay ixsaanna waa ku daray tii fiicnayd buu gutay ayuu yidhi marka ina rasuula allahi sala ll cl salama yacni rasuulka alla ou soo dirto idaa qaala haddii ou dhaho facala waa sameeyaa wixii uu yidhaahdo yani ina rasuulallah haddi nebi maxamed lagama wado sal ll ly slam rususha oo dhan wa rususha oo dhan waxa ay ballan qaadaan way sameeyaan waxa ugu wanaagsan bayna sameeyaan rususha saas darteed markaa sideedda iyo tobanka tobankaa fiican oo dabci ahaan iyo yacni wafaha xaggiisa iyo ku fiican sidaa buu yidhi ismaaciili wuxuu ku daray abubakr aismaaciili mustakhrajka qaala saciidun saciid wuxuu yidhi falaqiyani lyahuudiyu yahuudigii baa ila kulmay faaclamtuhu bidalika arrintii baan ogeysiiyey faqaala wuxuu yidhi saaxibuka wallaahi caalimun wuxuu yidhi saaxibkaa yacni ninka kuusoo sheegay ilaahan ku dhaartay caalim waayo yidhi waa nin marka aada diinka u yaqaan uu leeyahay ila iyaga kutubtoodii waxbay ka akrinayaan moogtahay nacam marka waxuu la yaabay cilmiga ninka cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhuma uu leeyahay ayb falamaa qadaa muusa alajala falamaa markii qadaa ou dhammaystiray ou oofiyey muusaa nabiyullaahi muusa alajala waqtigii ou dhammaystiray oo ou oofiyey wa saara biahlihi wa saara ou la socday biahlihi ehelkiisii ou la soo socday si uu markaa masar ula soo laabto iyo dhulkiisii meeshii uu ka yimid markii hore aanasa min jaanibi tuuri aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuuri buurta dhinaceeda wuxuu ka arkay naaran dab ayuu arkay qaala wuxuu ku yidhi liahlihi ehelkiisii umkuthuu nagaada ayuu ku yidhi innii aniga aanastu waxaan arkay naaran dab ayaan arkay lacallii waxaan mudanahay aatiikum inaan idinkala inaan idinla imaado minhaa dabka xaggiisa inaan idinkala imaado bikhabarin war hadal khabar ow amase jadwatin qori dab ah inaan idinkala imaado min annaari kaa oo min annaari dabka ka mid ah oo dabka xaggiisa ka ahaaday lacallakum tasqaluuna likay tasqaluu si aad markaa u dugaashaan oo dugaal uga dhigataan ood ukula u kulaashaan ayb sidaa buu marka yidhi waa si nabiy llaahi muusa markuu waqtigii dhammaystiray ayuu soo kaxaystay arigiisii iyo wixii kale markaa yacnii uu haystay xaaskiisii iyo haweentiisiiba uu lasoo tegay dab meel ka baxayuu marka arkay qisadaana marka suuratu daaha iyo meelo badan baan kusoo marnay marka allah wuxuu leeyahay falamaa markii qadaa uu dhammaystirayoo uu oofiyey muusa muuse alajala waqtigii oo lagu heshiiyey shaqada wa saara biahlihi ehelkiisiina uu la soo socday aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuuri buurta dhinaceeda uu ka arkay naaran dab ayuu ka arkay qaala liahlihi ehelkiisii wuxuu ku yidhi umkuthuu nagaada innii aniga aanastu waxaan arkay naaran dab ayaan arkay lacallii aatiikum waxaan rajaynayaa ama aan mudanahay inaan idinla imaado minhaa min annaari dabkii xaggiisa bikhabarin inaan idinkaga keeno hadal khabarkaana de wax waddadii nagu toosiye iyo war saas oo kale ah ow amase jadwatin inaan idinkala imaado qori dab ah jadwada marka waa qoriga weyn dhinacna dabka ka ah dhinacna laga qaban karo meel laga qabtaa leh min annaari dab ah lacallakum waxaad mudan tihiin tasqaluuna inaad kulaashaan oo aada marka dugaal iyo ka dhigataan falamaa ataahaa nuudiya min shaati'i lwaadi alaymani fi lbuqcati almubaarakati min ashajarati an yaa muusa inii ana allahu rabu lcaalamiin falamaa markii ataahaa ata falamaa markii ataa uu yimid haa dabkii markii uu yimid nuudiya waa loo dhawaaqay nabiyullaahi muusa min shaati'i lwaadi waadiga dhinaciisa ayaa looga dhawaaqay al aymani dhinaciiday al aymani midigeeyey midigta xaggeeda fil buqcati ayaa looga dhawaaqay buqcadii iyo meeshii almubaarakati meeshii day almubaarakati la barakeeyey baa looga dhawaaqay min ashajarati geedii xaggeeda ayaa loogaga dhawaaqay an yaa muusaa ey yaa muusaa muusow inii aniga ana allaahu allah inii aniga ana anigu allahu baan ahay macbuudka xaqa lagu caabudo rabuulcaalamiina caalamiinta rabbigooda kan iska leh abuuray maamulayaan ahay wa an alqi rid casaaka ushaada rid falamaa markii ra'aahaa uu arkay ushii tahtazu inay dhaqdhaqaaqaysa kaanahaa xaal ay la too tahay jaanun mas oo kale ay tahay masaska yaryar abeesooyinka ama masaska yaryar siday isu dhaqdhaqaajiyaan ay u dhaqdhaqaaqayso wallaa waa jeestay nabiyullaahi muusa mudbiran xaal uu yahay isagoo daba jeedinayo waa cararay walam yucaqib mana soo rogaal celinin waa cararay ma soo rogaal celinin bani aadan iyo de waxaa weeyaan marka waxaa alla ku abuuray ushiyo qori uu soo goostay oo iska watay tuur markii la yidhi intuu tuuray mas ordayo kasoo baxay ee qofki waa argagaxaya waana cabsanayaa dabcan taasi marka nabiyullaahi muusa de bani aadam iyo basharnimadiisa waay ee hadda wuxuu isaga ceeb ku leeyahay ma aha yaa muusaa muusow marka allah wuxuu ku yidhi muusow aqbil soo jeeso walaa takhaf ha cabsanin innaka adiga min alaaminiina kuwa la nabadgelinayaad ka mid tahay uslug geli yadaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga kuleetigaaga yacni meesha xabadka ku aadan geli takhruj way baxaysaa gacantii baydaa-a iyadoo cad bay soo baxaysaa min gayri suu-in xumaan la-aan jiro iyo cudur la-aan ayay soo baxaysaa wadmum dun ilayka adiga xaggaaga janaaxaka gacantaada yacni cududaada dun ayb oo xaggaa yacni sidaa yeel oo gacantii baa marka soo noqonayso iyadoo marka waxay kusoo noqonaysaa caadigeedii ah ayay markaa soo noqonaysaa ayb min arahbi yacni cabsi iyo argagax darteed ayaa nabiyullaahi muusa uu u cararay oo uu markaa yacni u daba jeediyey oo u cararay fadaanika labadaadaas labadaadan marka labadaadan marka la leeyahay waxaa weeyaan gacantii iyo ushii burhaanaani weeyaan laba calaamadood weeyaano nebinimadaada iyo xag alle in lagaaga yacni lagaaga waxyoonaya iyo tusayso fadaanika labadaadan burhaanaani laba xujo waayo laba calaamadood min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday ilaa fircawna fircawn intii ka ah aayado u ah iyo wamala-ihi iyo kooxdiisa inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo faasiqiina daacada rabbi ka baxay bay ahaayeen iyagu ayb halkana marka de waxyigii iyo sidii uu ugu bilowday falamaa markii ataahaa dabkii uu yimid nabiyullaahi muusaa nuudiya waa loo dhawaaqay nabiyullaahi muusaa min shaati'i lwaadi waadigii dhinaciisii baa looga dhawaaqay al aymani midigeeyey shaati marka waa shad-u waa aljaanibu waadiga dhinaciisa ayaa loogaga dhawaaqay dhinacii day al aymani midigeeyey oo xagga midig xigay fil buqcati ayaa looga dhawaaqay buqcadii dhexdeeda ayaa lagula hadlay oo loogaga dhawaaqay meeshii almubaarakati la barakeeyey min ashajarati geedda xaggeedaa looga dhawaaqay geedda xaggeeda nabiyullaahi muuse codkiibuu ka maqlay laakiin aayaddu ma dhahaysa ilaahay geedda agteedu joogay iyo ma dhahaysa walidalika imaamu lbukhaari khalqu afcaali lcibaadka wuxuu leeyahay markii ilaahay nabiyullaahi muusa u dhawaaqaya kaana allaahu fi samaa'i ilaahay kor ayuu jiray carshiguu ka sarreeyaa mar walbo ilaahay dadka kama hooseeyo makhluuqaadkiisa qaarkood kama hoos maro ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa makhluuqaadka oo dhan ka sarreeya marka nabiyullaahi muusa meeshan buu ka maqlay codka alle subxaanahu watacaala halkaas baa laga maqashiiyey ee ilaahay baa ilaa meeshaa joogo aayaddu ma dhahaysan ee qofka sidaa ka fahmayna isaga un tafsiir min cindihi awaana tafsiir jeebkiisa uu kala soo baxay weeyaano maxaa yeelay imaamu lbukhaari shalay ma dhalanin khalqu afcaalilcibaadka macnaha ah yacni nabiyullaahi muusa waxyigii loo waxyooday markuu ka hadlayey sidaas ayuu yidhi kaana allahu fi samaa'i ilaahay kor ayuu jiray wanidaau fi samaa nidahana samaduu ka dhacay marka ilaahay awoodiisa waa maq samada intuu kaga dhawaaqo meel kale waa ka maqashiin karaa qof sow maaha ilaahay isaga awooddiisu waa badan tahay sawdkiisana laa yushbihu sawta almakhluuqiin makhluuqa sawdkoodu ma shabaho oo isagoo ilaahay halkaabuu ka dhawaa ayuu ka kaga dhawaaqay nabiyullaahi muusana meeshaas ayaa laga maqashiiyey oo dhulka ah ilaahayna de bani aadam ma looga qiyaas qaadan karo ayb an yaa muusaa anta tafsiiriye waaye ee yaa muusaa muusow innii aniga ana anigu allaahu baan ahay macbuudka xaqa lagu caabuday dhabta ah ayaan anigu ahay ayb rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda baan ahay ayb weliba ibnu cabaas iyo sidaa bukhaari uu ka warinayay khalqu afcaali lcibaadka wa an alqi rid oo tuur casaaka ushaada tuur ayb waa loo dhawaaqayoo marka waxaa la yidhi an alqi ay alqi tuur casaaka ushaada tuur falamaa markii ra-aa uu arkay haa ushii tahtazu xaal ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaqu weliba yacni aada u surca iyo deg deg badan ka-annahaa sidii iyadoo xaal ay tahay jaanun mas oo kale masas yaryar oo kale siday isu dhaqdhaqaajinayaan isu ruxayaan oo kale sidaa markuu ku arkay wallaa waa jeestay nabiyullaahi muusa mudbiran xaal uu yahay mid daba jeedinayo cararayo walam yucaqib ma soo rogaal celinin fanuudiya markaa waa loo dhawaaqayaa muusa muusow aqbil soo jeeso walaa takhaf ha cabsanin innaka adiga min alaaminiinaad ka mid taha kuwa la nabadgeliyey usluk yadaka usluk geli yadaka gacantaada fii jeybika jeebkaaga geli tkhruj way soo baxaysaa baydaaa xaal ay tahay mid cad iyadoo cad min gayri suu-in baris la-aan iyadoo cudur kugu jiro ownan ahayn gacantiiba u geliyey waa soo bixiyey waaba dhaldhalaalaysaa sidii qoraxdii oo kale wadmum udun ilayka xaggaaga janaaxaka gacantaada yacni xaggaaga usoo dun marka haddaad gacantii halkaa usoo dunto waxay noqonaysaa sideedii markaa ayb marka haddaad ga sideedii hore ayay kusoo noqonaysaa min arahbidanna waxay la socotaa wallaa mudbiran walam yucaqib maxuunan usoo rogaal celinina min arahbi cabsi darteed ayb macnuhuna marka alimaamu lbagawi wuxuu leeyahay wamacna alaayati idaa halaka amru yadika wamaa taraa min shucaacihaa faadkhilhaa fii jeybika haddaad gacantaadii caddaantan ku aragto ood yacni ka cabsato jeebkii geli tacud ilaa xaalatiha aluulaa xaaladeedii hore ayay kusoo noqonaysaa waaljanaaxu marka alyaddu kulluhaa gacantoo dhan baa loo jeedaa marka wa qaala caطaa'u can ibni cabaas radia allahu canhum wuxuu yihi amarahu llahu alla nabiyullaahi muusa wuxuu amray an yaduma yadahu ilaa sadrihi macno labaad gacantiisa inuu laabtay u dumo uu geliyo fayadhaba canhu waxaa ka tegaya maa naalahu wixii soo gaaray oo min alkhawfi cabsi ah cinda mucaayanati alxayati marka uu arkay abeesadii wa qaala wuxuu yihi maa min khaa'ifin bacda muusa ilaa idaa wadaca yadahu calaa sadrihi zaala khawfuhu qofku markay dadka iska cabsadaan gacanta wadnahay la aadaan iyo xabadka markaa macnuhu waxay tahay wadmum yadaka wadmum ilayka xaggaaga udun janaaxaka gacantaada ayb min arahbi cabsida darteed gacantaada xabadkaa yani xabadkaaga geli oo xabadkii udun cabsi darteed oo cabsidii markaa waa kaa ba-aysaa tafsiirkan dambe saas uu wadaa muraadka waxaa kaloo lagu macneeyey min dami ljanaaxi assukuun majaaz baaba ku jiraa waad xasiloonaanaysaa waayo macnaha marka ayb ado macaanidaasay marka yaa ku dhex jiraan fadaanika labadaada labadaadan marka labadaana waa ushii iyo gacantii weeyaane fadaanika labadaadan burhanaani waayo waa laba xujo laba aayadood waaye min rabbika kuwa oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday ilaa fircawna fircawn intii ka ah iyo wamala-ihi kooxdiisii jamaacadiisii inahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo faasiqiina daacada rabbi ka tegay oo ka baxay sidaa markii nabiyullaahi muusa lagu yidhi ayaa marka wuxuu leeyahay qaala rabbi inii qataltu minhum nafsan faakhaafu an yaqtuluun qaala wuxuu yihi nabiy llaahi muusaa rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga qataltu waxaan dilay minhum iyaga aan ka dilay xaggooda nafsa naf fa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yaqtuluunii inay dilaan hadda ka hor baan naf ka dilay marka waa baqayaa marka imtixaankii nabiyullaahi muusa de isagoo awel meeshii buu kasoo cararay meel kalo dhul kaloo qurbo abu qurbo ku abuu yimid haddana mas-uuliyad kalea la saaro nimankii uu wax ka dilay ayaa intaad ku laabato dacwo iyo diin ugu laabaxa ayaa la leeyahay waa imtixaan kale iyadmarkaa wuxuu yihi qaala rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga qataltu waxaan dilay minhum iyaga xaggooda aan ka dilay nafsa naf fa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yaqtuluunii inay i dilaan wa akhii haaruunu wa akhii walaalkay haaruunu haaruun huwa isaga ayaa afsaxu bayaan iyo aftahanimo iyo wax caddayn badan minii aniga iga badan lisaanan xagga carabka isaga ayaa iga bayaan badan xagga carabka fa arsilhu fa arsil dir hu haaruun dir macii aniga macayga dir ilaahu rid an muciinan xaal uu yahay mid kaalmaynayo oo i kaalmaynayo yusadiqunii xaal ou i rumaynayo anigana inii aniga akhaaf waxaan ka cabsanayaa an yukadibuunii inay i beeniyaane markaan dee muhiimaddaa loo diray dee nabiyullaahi muusa wuxuu sheegtay dhibaatada marka waxa uu markaa ka baqayo nabi walaalkii haaruunna in la raaciyo oo risaalada lagu raaciyo ayuu alla ka dalbaday waana laga yeelay suuratu dahana waa kusoo marnoo qaala qad uutiita su-laka yaa muusa wa akhii haaruunu wa akhii walaalkay haaruunu haaruunna huwa isagu afsaxu mid bayaan iyo caddayn badan waayo minii aniga iga badan lisaanan xagga carabka yacnii xagga carabka aad ba isagoo anigu carab la-aantii isaga ku dhacday buu ka sheeganayaayo wuxuu leeyahay xagga carabka isaga ayaa wax iga caddayn og ee isaga marka iraaci fa arsil dir rabbiyow hu haaruun dir macii aniga la jirkayga dir ila dir rid an muciinan xaal uu yahay mid ikaalmaynaya ama cawnan kaalmo isagoo xaal uu yahay yusadiqunii marka laba qiraa'a ku jirta xarafkani yusadiqunii iyo yusadiqnii yusadiqnii haddii la yidhaha ficilku majzuum uu noqonayaa maxaana lagu jasmiyey jawaab weeyaan marka oo amarkaas fa arsilhu ayaa marka jawaab uu u yahay fa arsilhu maciya rid-an marka macnuhu wuxuu noqonayaa fa arsil dirhu haaruun dir maciya aniga la jirkayga dir rid-an xaal uu yahay mid ikaalmaynayo yusadiqnii ha i rumeeye waay dir ha i rumeeye marka macnaa saas u ka dhigan yahay haddii yusadiqnii la yidhaha abu camarna sidaas uu aqrin jiray yusa yusadiqnii yusadiqunii marka la yihaahdana jumladu fii maxali nasbin xaalo waay inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yukadibuunii inay ibeeniyaan kuwan fircawn iyo dadkiisa qaala alla wuxuu yidhi sanashuddu waan adkaynaynaa cadudaka garabka cududaada waa adkaynaynaa biakhiika walaalkaa baan ku adkaynaynaa wanajcalu laka wanajcalu waxaan yeelaynaa lakumaa labadiina aan idiin yeelaynaa suldaanan xujaan idiin yeelaynaa falaa yasiluuna ma gaarayaan ilaykumaa xaggiina ma soo gaarayaan biaayaatinaa bisababi aayaatinaa aayaadkeenna dartood baynan idiin soo gaaraynin antumaa labadiina iyo waman itabacakumaa waman duulkii itabacakumaa idin raacay alghaalibuuna kuwa adkaanayaa tihiin ilaahay marka waa uu yeelay sidii uu rabay nabiyullaahi muusa garab ayaana loo yeelay walaalkiina nebi baa looga dhigay garab u ah ee xag allana in laga taageerayaa loo tilmaamay qaala wuxuu yidhi sanashuddu waan adkaynaynaa cadudaka cududaada alcadudu waa meeshaas marka muruqa uu ku yaallo ee xusulka ka koreyso garabkana udhaxayso iyo xusulka marka af soomaaliga laftiisa cududay dhahaan dadka qaar cududu marka waa iska carabi oo si kale loo dhexdhahayo asal alcadud cadud weeyaan cududay dhaheen soomaalidiina marka waa isla meesha erayada marka af soomaaligu eraya badan oo aan qaar carabi loo malayneynin baaba ka buuxa af soomaaliga kuwa badan oo aan u haysano af soomaaliya inay carabi inaynan ahayn oo badan oo carabi abaa jiraan qaala wuxuu yidhi marka alle sanashuddu waan adkaynaynaa cadudaka cududaada xoogaagaan adkaynaynaa biakhiika walaalkaa baan ku adkaynaynaa wanajcalu lakumaa waxaan idiin yeelaynaa labadiina sulaanan xujo iyo burhaan falaa yasiluuna ma gaarayaan ilaykumaa xaggiina mas ma gaarayaan biaayaatinaada laba meel baa lagu tacallujin karaayo yasiluuna in lagu tacallujiyo haddaan yasiluuna ku tacallujinna macnuhu wuxuu noqonayaa falaa yasiluuna ma gaarayaan ilaykumaa xaggiina ma soo gaarayaan biaayaatinaa bisababi aayaatinaa aayaadkeenna sababteeda darteed ayaynan idiin soo gaaraynin waxaa kaloo bannaan alghaalibuunada dambe in lagu tacallujiyo oo markaa macnuhu uu noqdo falaa yasiluuna ma gaarayaan ilaykumaa xaggiina antumaa idinka iyo waman duul itabacakumaa idin raacay alghaalibuuna kuwa adkaanayaa tihiin maxaa ku adkaanaysaanna biaayaatinaa baad ku adkaanaysaan labadaas marka way bannaan tahay waxaa kaloo bannaan taqdiim iyo taakhiir taqdiimka iyo taakhiirka taqdiirkiisu wuxuu noqonayaa wanajcalu lakumaa waxaan idiin yeelaynaa labadiina suldaanan xujo biaayaatinaa baan idinku yeelaynaa aayaadka aan idinku xoojinayna ayaan xujo idinkaga idinkaga dhigaynaa bimaa nucdiikumaa waxa aan idin siinayno min almucjizaati ah falaa yasiluuna idin soo gaari maayaan ilaykumaa xaggiina an oo dhib idinma gaarsiin karaan antumaa idinka yowman itabacakumaa wixii idin dadkii idin raaco alghaalibuuna ayaa tihiin marka waxaa lays ag dhigayaa markaa suldaananta iyo biaayaatinaada taqdiim iyo taakhiir waa lasoo kala hormarina ayb falamaa jaaءahum muusa biaayaatina bayinaati qaluu ma hada ila sixru muftaraa falamaa markii jaa-ahum uu u yimid muusa muuse markuu u yimid biaayaatina uu ula yimid aayaadkeenni bayinaatin xaal ay yihiin kuwa cadcad aayaadkeenna qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa kan ma ahaanin ilaa sixrun sixir maahe wax kale ma aha sixirka oo muftaran lasoo dhoodhoobay oo lasoo been abuuray wamaa samicnaa ma anan maqlin bihaada kan fii aabaa'ina aabbayaalkeen alaweliina horreeyena ma anan ka maqlin wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa rabbii rabbigay baa aclamu ku ogaal badan biman isagaa ku ogaal badan jaa-a la yimid bilhudaa hanuunka min cindihi agtiisa kala yimid iyo waman iyo axadka takuunu lahu ay u ahaanayso caaqibatu daari daarta cirib dambeedkeeda ka allah ku cilmile oo og innahu shanigu waxa uu yahay laa yuflixu ma guuleysanayaan addaalimuuna kuwa dulmiga falay haddaad marka aayaadkii alle idinkoo arkaya sixir ku sheegteen hadde ilaahay baa og ciddii agtiisa kala timid aayaad cadcad iyo cidda ciribta dambe yeelanayso waana la arkayaa macnaha wa qaala muusa falamaa markii jaa-ahum muusaa muuse uu ula yimid biaayaatinaa aayaadkeenna bayinaatin xaal ay yihiin kuwa cadcad qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa kan ma ahanin ilaa sixrun sixir maahe wax kale ma ahanba kan sixirka oo muftaran la been abuuray wamaa samicnaa maanan maqlin bi haadaa kan fii aabaa-inaa aabbayaalkeen dhexdooda alaweliina ee horreeyey taqliid iska maxde wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi rabbii rabbigay baa aclamu ku ogaal badan amase og biman axad jaa-a la yimid bilhu bilhudaa hanuun la yimid min cindihi xaggii agtiisa xaggeedana kala yimid ciddii ilaahay xaggiisa hanuun kala timid rabbi unbaa og iyo waman ayuu alla ogyahay takuunu lahu ay u ahaanayso caaqibatu daari daartii cirib dambeedkeeda ay u ahaanayso marka caaqibatu daari alcuqba almaxmuuda fi daari alaakhirati waay daarta aakhiro cirib dambeed wanaagsan qofka yeelanaya allaha garanaya inahu shanigu waxa uu yahay laa yuflixu ma liibaanayaan aldaalimuuna kuwa dulmiga falay hadde markaa nabiyullaahi muusa uu sidaa leeyahay maahan inuu shakisan yahay uu leeyahay ani adiga wax xaq ku taagan lama oga ilaahay unbaa og saa ma aha ee mararka qaar de marka aada qofkani la doodaysid ama aada xaqi fahamsiinaysid baad waxaad kula khidaabaysaa isagu wax sibuu isla yahay macnuhu marka waxay tahay ibhaam baa ku jira laakiin xaqiiqdu ibhaamkaasi maqsuud ma aha waxaa la mid a wainaa ow iyaakum la calaa hudan aw fii dalaalin mubiin ma ahan marka shaki inuu jiree shaki ma ahana ibhaam unbaa la gelinayaa ee labadeenna qolo mid unbaa xaq ku taagan ayb isaga shaki mu ku jira nabiyullaahi muusa wa qaala fircawnu yaa ayuha almala-u maa calimtu lakum min ilaahin gayrii faawqid lii ya haamaanu cala tiini fajcal lii sarxan lacalii aطalicu ilaa ilaahi muusa wainii la adunuhu min alkaadibiin wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi ya haam yaa ayuha almala-u yaa ayuha hoy almala-u akhyaartaaney maa calimtu ma ogi lakum idinka idinma ogi min ilaahin ay ilaahan macbuud idinma ogi ilaaha oo hayri aniga aan ahayn macbuud aan aniga ahayn idinma ogi faawqid lii faawqid ii dub oo ii shid lii aniga yaa haamaanu haamaanow cala tiini dhoobada korkeeda ii yacnii dhoob la dubay iga igaga samey oo dhoobkii marka dub oo shid marka wuxuu noqonayaa marka dhoobka la shido dhagax ayuu noqonayaa ama buluketiyuu noqonayaa waxaabuu marka rabaa inuu iskor saaro fajcal lii ii yeel sarxan sar ii yeel daar cirka aadayso ii yeel lacallii aطalicu likay aطalica si aan usoo arko ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa si aan u fiiriyo wa inii aniguna la adunuhu waxaan u malaynayaa muuse min alkaadibiina beenaalayaalka inuu ka mid yahay sidan baa marka warkan aadka u qaabka daran buu la yimid wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy almala-u jamaacadanay akhyaartaanay maa calimtu lakum idinma ogi min ilaahin ay ilaahan macbuud hayri aniga heyrkay idinma ogi dadka markuu fududaystay oo fududaystay oo dulleeyey meel uu kusoo ogaaday wax allaale wuxuu rabo u iska sheegayaa ayagiina marka waa iskaga sacbinayaan waa iska rabaan fii suurati zukruf buu alla wuxuu ku yidhi faistakhafa qowmahu fa ataacuuhu inahum kaanuu qowman faasiqiin dad haddaad aragta marka xumaanta u sacbiyo oo aan yani wixii meeshii ay wax maraanba iska sacbiyo uun wax allaale wixii la yidhaahdaba iska adeecaya haddaad aragto waa dad iyaga marka fisqi iyo xumaana iyaga ku jirto dadkii marka ugu waaweynaa buu sidan ku dhahayaa marka suuratu kaafirna waa ka dhahaya wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad idin arki maayo ilaa waxaan aniga arkaya maahe taladu tu kala ma ah wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad mana idin hanuuninaayo ilaa maslaxada jidka ay ku jirtaan idinku hanuuninaya waxaa sidaasuu marka uu akrinaya iyagana waa adeecayaan ee fa awqid lii iishid ya haamaanu haamaanow cala tiini dhoobka korkiisa ayb ay fadbuk lii waxaad ii dubtaa alaajura yacnii dhoobada buluketi ii sameey way waqiila ina awala man itakada alaajura wabanaa bihi isagoo ahaana waa la yidhi dhoobka inta la duba dhagax adag laga samaysto saraha lagu dhisto isaga ugu horreeyaa la yidhi fajcal lii ii yeel sarxan daar sare sarraysa ii yeel manaaradna sarxiga waa lagu macneeyaa manaaradda manaaradda ayb haamaan marka sidiiba uu yeelay shaqaale uu geliyey dhaqaalabuu marka la geliyey fara badan hawshii baa marka halkaas baa qarash lagu dhuminaa ayb iyo kibirkaas lacallii adalicu waxaan mudanahay inaan arko likay adalica saan usoo fiiriyo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa saan usoo fiiriyo wa inii anigana la adunuhu waxaan u malaynayaa min alkaadibiina beenaalayaal muxuu nabiyullaahi muusa marka uu been ku sheegayaa siday la tahay fircawn ilaahan uu kor ka sheegayo muuse waa beentiis taasuu beenaalo ku yahay bal sar ii dhis aan soo arkay meesha inay wax jiraan iyo in kale meeshan marka waxay u baahan tahay yacni qur-aanka qasadkiisa in aada loo fahmo qur-aanku meeshuu u socdo meelaan ahayn haddii laga fahmo isaga waa wareer dhibaatada maanta dad badan haysatana meeshaas qur-aanku de ilaahay qur-aankiisu ma qaldana afhaamta dadka waay haddaad aragta qalad lagu socdo dadka fahamkooda waaye maahane qur-aanku ma qallooco waxaa la yaab le marka aayaddan macnaheeda a-imada mufasiriinta ay ku macneeyeen waxay tahay fircawn wuxuu inkirsan yahay rabbi ka sarreeya inuu jiro ayuu diidan yahay markaabu wuxuu leeyahay muuse been buu sheegayaa kor waxba ma jiraane bal sar ii dhis dad baa marka waxay ka fahmeen fircawn isagu inuu aaminsanaa ilaah kor jiro markaasay waxay leeyihiin ilaahay kor buu jiraa fircawn maahay wax kale ma dhihin war fircawn muuseu beeninayaa oo dhahayo ilaahay baa kor jiro isaga maba aaminsanaba rabbi soo uma jeedid laa kor walaa hoos ilaah ma aaminsana isaga nacam waaba diidan yahay wa inii la adunuhu min alkaadibiina waxa uu fircown beenaa nabiyullaahi muusa waa beenaale uu ku dhahayana waxay tahay ina lii rabban fi samaa rabbi kor jiraa jiro waayo waxa uu diidan yahay nacam marka waxa ay ka fahmeen cagsigeeda waay nacam xaqiiqduna marka waxay noqonaysaa fircawn ayaa inkirsan rabbi ka sarreeya inuu jiro muusena waa rumaysan yihi ayb dabari marka fiiri aayaddan wa inii la adunuhu min alkaadibiin markuu yidhi muxuu beenaalo ku yahy ay fi maa yaquulu waxa uu dhahayo muuse min ana lahu macbuudan inuu macbuud leeyahay yacbuduhu ou caabudayo macbuudkaasoo fi samaa'i kor jiro taas waaye wuxuu fircoon ku beeninayay nabiyullaahi muusa idan marka yaa wato ilaahay kor buu jiraa nabiyullaahi muusa wato yaana diidan fircown baa diidan taas qofka aan aayadda ka fahmin fa huwa adallu min ximaari ahlihi naam waxaay dhihi jireen waay naam xoolaha guriga joogo isaga ka dhunsanaan badan naam waa sida maxaa yeele qur-aanku qaabka uu qur-aankii u socdaaba saa naam a-imadiina qaabkay ka fahmeen baa saas ah waanahu huwa aladii yu-ayiduhu wayansuruhu wahuwa aladii arsalahu ilayna allahaa kor jira inuu ayidayo soo diray isaga taas waay waxa uu markaa fircawn uu ku beeninayo marka caqiidatu tacdiil in ilaahay laga dafiro kor inuu jiro la dafiro caqiida fircawniya waay culuwiga ilaahay in la sugana waa caqiidadii nabiyullaahi muusa ambiyada dhanna ay qabeen weeyaan sidaasoo kalena alimaam abu cuhmaan isaabuni kitaabkiisa caqiidada saas oo kale uu ku sheegayaa ibnu jariirin abu jacfar aطabarina waa kana tafsiirkiisa sidaas ayuu ku yidhi ayb wastakbara huwa wa junuuduhu fi اlardi bgayri اlxaqi wadanuu anahum ilayna laa yurjacuun wastakbara waa san taagay huwa fircawn isaga waa san taagay isaga iyo wa junuuduhu ciidankiisa fi lardi dhulka korkiisa ayay ku santaageen bigayri اlxaqi xaq la-aan wadanuu waxay maleeyeen anahum iyagu laa yurjacuuna inaan la celinaynin ilayna xaggeenna inaan loo soo celinaynin bay maleeyeen fa akhadnaa waan qabanay hu fircawn ayaan qabanay iyo wa junuudahu ciidankiisii fanabadnaa waan tuurnay hum iyaga filyami baddii baan ku tuurnay oon ku xoornay fandur fiiri kayfa sideebaa kaana uu ahaaday caaqibatu aldaalimiina kuwa dulmiga falay cirib dambeedkooda mushrikiinta cirib dambeedkooda bal eeg sidau ahaaday wajacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga a'imatan ayaanu ka dhignay kuwa madax iyo hogaamiyeyaal ku ah kuwa ah ayaanu ka yeelnay kuwaa oo yadcuuna u yeerayaan annaas annaasa dadkii ila naari naarta xaggeeda ugu yeerayaan wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana laa yunsaruuna loo gargaari maayo iyaga wa atbacnaa waxaanu raacsiinay hum iyaga fii haadihi tan dhexdeeda tan day addunyaa adduunyada ah lacnatan ayaanu ku ayaanu raacsiinay lacnad naxariistii alloo laga fogaado wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana sidaa ayaan raacsiinay wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana hum iyagu min almaqbuuxiina kuwa la fool xumeeyey oo la lacnaday oo la fogeeyey ayay ka mid ahaadeen shanigii marka qisadii waa la laalaabay marka meelo kale aada loogu fahfaahiyey ee xujadii markii dambe da waxay noqotay fircoon sidaa markuu u kibray in la xaaqay wastakbara waa san taagay huwa fircown isaga iyo wa junuuduhu ciidankiisii fil ardi dhulka korkiisay ku santaageen bigayri lxaqi xaq la-aan cibaadada rabbina waa ka santaageen addoommadii ilaahayna waa iska weyneysiiyeenoo miday addoonsadaan iyo kuwa ay laayaan ayay ka dhigeen qofkuna markuu nisaabka u buuxsamo u buuxsamo meeshii uu gaaro alla ugu talagalay ee wal waa ku dabagadoomaysaa marka daalim shanigiisu saas waaye siduu u wado u wado u wado marka dambe waa ku dabagadoomaysaa fircown marka miisaankii iyo qisdaaskii markuu u buuxsamay ayaa marka yacni halaagiisii yaa yimid xaq la-aan bau dhulkii marka ugu kibray wadanuu waxay maleeyeen anahum iyagu laa yurjacuuna inaan lasoo celinaynin ilaynaa xaggeenna fa akhadnaahu waan qabanay fircawn wa junuudahu iyo ciidankiisii fanabadnaahum waan tuurnay filyami baddii baan ku tuurnay fandur fiiri kayfa sidee baa kaana uu ahaaday caaqibatu daalimiina daalimiinta cirib dambeedkooda wajacalnaahum waxaanu ka dhignay a'imatan baanu ka yeelnay imaamiyo imaam waxaa la yidhaha qofkii arrin dadka ku hogaamiyo a-imaan ka dhignay yadcuuna kuwaas oo yadcuuna naasa dadka u yeerayaan ila naari ugu yeeraan meeshaan marka culimadu waxay ka qaateen a'imadu laba waay a'imatu lhudaa iyo a'imatu dalaala adduunyada laba a'imaa joogto kuwana hanuunkaay imaamiyo ku yihiin kuwana baadida qur-aankana labadaba tilmaamayo wajacalnaahum a'imatan yadcuuna ila annaar waa kuwa baadida wajacalnaa wajacalnaa wajacalnaa minhum a'imatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wakanuu biaayaatina yuuqinuuna ilaahay waayi kuwana dadka amarka alle khayrka wanaagay ku hanuuninayaan kuwaasi marka ilaahay wax fiican buu siinayaa waa imaamiyo waxayna ku mutaysteen sabarka iyo yaqiinta kuwanna marka waa a'imatu dalaala baadiday dadka ku hogaamiyeen qiyaamana marka fir adduunkii markii la joogayna de fircawn dadka hoggaan shareed ayuu ahaa sharta hoggaankeeduu ahaa qiyaamaha marka la tagana waa horkacayaa sidaasoo kale u horkacayaayo yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati fawradahum nnaara wabi'sa alwirdu lmawruud suurat huud baan kusoo marnay qofku marka inuu iska ilaaliya waa a'imadaa marka sifaad bay leeyihiin oo a'imatu diin dadka yacni a'imatu lhudaa waa dadka cilmiga sharciga barto qur-aan waxyigii kitaabka iyo sunnadii iyo waxyaabaha u adeegayo intay aad diinta u fahmaan haddana ilaahay karti u geliyo laba shay bay jamciyeen a'imatu lhudaa labada shay oo jamciyeen waxay tahay qasad saxiix ah yacni iraada iyo aragti dheer cilmi labadaas ay jamciyeen waana midda alla uu leeyahay wadkur cibaadana ibraahima waisxaaqa wayacquuba ulil aydi walabsaar ulil aydi dad karti u saaxiiba oo waxaan yacni diinka ku camalfalkiisa iyo qaadideeda karti bay u leeyihiin aragti dheerna waa leeyihiinoo meesha ay dhigayaan saanta cilmi bay u leeyihiin marka waxaa lagu ammaanay alcilmu iyo waaliraadatu labadaasaa lagu ammaanay sacaadaduna labadaas waay adiga waxaa lagaa rabaa inaad xaq iyo baatil kala garato xaqiina inaad go-aan u yeelato inaad ku dhaqanto intii aada awoodi karto haddii marka iraado lagaa waayo cilmi un aada baranayso waa dhib haddaad iraado meesha ku hayso xaqa aad rabto laakiin meelow jiraba aadan aqoon u lahaynna eber labadii marka in la jamciyaa sacaadada lagu gaaraa a'imatulhudaana saasaa lagu noqdaa marka wa bilcagsi marka da labadaas qofka inta uu la-yahay ayaa iyaduna hanuunka imaamnimo inuu ku noqdo ay ka fog tahay isagana ayb dadkan marka sharta imaamyada iyo dalaalada ku ahna waa dadka marka dadka shirkiga ku hogaamiyo bidcada dadka ku hogaamiyo macaasida dadka ku hogaamiyo waay leanna shartu waa un intaasi ka timaada shirki bidco iyo macaasi ayb wajacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga a'imatan imaamiye ayaanu ka dhignay kuwa oo yadcuuna ugu yeerayaan annaasa dadka ila naari naarta xaggeeda ugu yeerayaan nin kasta oo qof macsi ugu yeeraa naarta ugu yeeray ele hadda fircawn macquul maahan intuu dab adduunyada ku shiday kaalaya dabkan soo gala ma dhihin isaga naam laakiin yadcuuna ila naar macnaha laga wadaa waxay tahay waxa uu ugu yeeraya ayaa waxay u dhammaanayaan dab iyo naar nin kastoo marka dadka bidca ugu yeero uu yidhaahdo waxaan sharcigii kusoo aroorin ambiyada ilaahay ku cibaadaysanin ku caawa dhan kusoo jeeda ee halkan fadhiya khayr baa idinkugu jiro maantao dhan saa ku yacni ku camalfalo camalkan iyo shaqadan haaya waxyina uunan kusoo aroorin bidcadaanina waa bidco fiican oo bidca xasano waaye dadka ku yidhi da dadkii marka meel xunu u wadaa leanna nebigu wuxuu leeyahay faina kula bidcatin faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar dadka marka bidcada dadka ugu yeeraan naaray ummadda ku hogaamiyaan rasuulkana sala allahu alayhi wasalama wuxuu yidhi aakhiri zamaanka markuu tilmaamayay waqtiyada fitanka dad baa nebigu uu tilmaamay oo uu yihi ducaatun calaa abwaabi jahannam dad marka irdaha naarta taagan korkooda oo dadka ugu yeerayo man ajaabahum ilayha qadafuuhu ninkii kuwaa ajiibo oo yeelo dabkaasay ku tuurayaan markaasuu xudayfe yidhi rasuul allow ii sifay markaasuu yidhi afkeennay ku hadlaan hum min jildatina innagay naga mid yihiin waa yatakalamuuna bialsinatina afkeennana waa ku hadlaan marka qof adiga afkaagii ku hadlo oo korka adiga kaaga eg oo yaa waxaa weeyaan naar kuu horseedayo marka shirki haddii tabarug lagaaga dhigo shirkigii haddii la yidhaha waa tabarug bidcadiina xasano lagugu daro bidca xasanaa jirta lagu yidhaahdo macaasidiina ay boqolaal yacni microphone dadkii ay macaasidii ugu yeerayaan ama xishoodkii oo laga tago ama yacni zinadii oo faafto ama yacni ribadii oo faafto ama qaabdarradii iyo sharcigii ilaahay oo laga tago iyo dad haddii ay iyagu buunka u sidaan macaasidii iyo kufrigiina halkaa iyadana marka yacni buunka sidaa loogaga sido waa khatar marka inaad dadkaa u nuglaata maaha intii tabartaa marka inaad diintaada badbaadsato ayaa la rabaa sideedana haddii musiibadu ay timaado jundub ibnu cabdillaahi albajeli wuxuu yidhi hadday saxaabigaa noo dardaaran baa la yidhi markaasuu yidhi hadday musiibo timaado maalkaaga ku hormari maalka hadday rabta ha qaadato haddii ay soo dhaaftana nafta ugu dar buu yidhi mar walba diintaada gadaal ha kugu jirto saa u hayso yacni marka musiiba ay timaadaba diinta haku ha u hordhigin walidaalika nabiga sal ll ly slam waqtiga fidnada iyo wuxuu amray dadku inay tacarub ay sameeyaanoo ama dadka ka dheeraadaan ama baadiye iska galaan nolol adag inay ku sabraan oo gur maalkooda iyo guryahooda iyo waxaas oo dhan ay ka tagaan maxaa sababaaya marka looga tegayaa maalku haddii uu doono ha iska cadilmo diintu intay baabi'i lahayd laakiin innaga da maanta xaalku saas ma yahay ma di hadday wax yimaadaan allahu waa yar yihiin dadka diintooda aada u xajisanaya oo maalkooda iyo ku horumarinaya diintaa laga bilaabaan marka horena waxaas oo dhan waxaa u asala a'imatu dalaala qofka diintiibaa xataa si qaldan loo fahamsiina marka kanna waxbuu ku kharibayaa shirki midkanna bidcow ku dhex jira midkanna macaasidii waaweyneyd buu ummadii dhex gelinaya mararka qaarna ay dhici kartaa inuu diin uga dhigaba marka alla wuxuu leeyahay wa atbacnaa waan raacsiinay hum iyaga fii haadihi tan dhexdeeda ayaan waxaanu ku raacsiinay addunyaa tan day addunyaa adduunyada ah lacnatan ayaan raacinay wayowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha hum iyagu min almaqbuuxiina kuwa la fool xumaynayo o la fogeynayo ayay ka mid ahaadeen walaqad aataynaa muusa alkitaaba min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaa waxaanu siinay muusa muuse alkitaaba kitaabkii ayaan siinay min bacdi maa ahlaknaa min bacdi ihlaakinaa halaagitaankeenna ka gadaale alquruuna aan halaagnay qolooyinkii al-uulaa horreeyey quruuntii hore markaan halaagnay ka gadaale kitaabkii baan siinay basaa'ira xaal uu yahay mid wax tusayo kitaabkaasi linnaasi dadka wahudan xaal uu yahay mid hanuuninayo wa raxmatan naxariis xaal uu yahay lacallahum waxay mudan yihiin lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu say u waansamaan marka basaa'ira linnaasi iyo wahudan iyo waraxmatan xaalana waa ku bannaan tahay oo lagu nasbin karaa mafcuulu liajlihina waa laga dhigi karaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii baan siinay waa towraad min bacdi maa ahlaknaa min bacdi ihlaakinaa halaagitaankeen halaagitaankeenii ka gadaale alquruuna aan halaagnay quruuntii ahlalquruuni qarniyaalkii dadkii noolaa aluulaa horreeyey basaa'ira xaal ay tahay yani yani kuwa wax tusayo marka kitaabkii baa marka yani waxbuu tusaya ayb sidaa waa la dhihi karaa waxaa kaloo bannaan kitaabkii baan siinay basaa'ira baan liajli yacni tusitaan oo wax tusaya darteedaan usiinay tusid darteed linnaasi dadka iyo wahudan hanuun dartiisaan usiinay waraxmatan naxariis darteed baan usiinay ama xaalo ka dhig lacallahum yatadakaruuna lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed